بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلaalة وكula ضalaalة في الناar intaa kadib waxaan ku soo jirnay taxanaheennii ahaa yaan ka digtoonaanaa waxyaabaha aan ka digtoonaanayno waxaa ka mid ah caayidda rasuulka salى الlahu عalيه wasalama iyo dadka caaya oo xaqira oo hoos u dhiga alla wuxuu yidhi inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira litu'minuu biاllahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabixuuh watusabixuuhu bukrata waasiila waan ku soo dirnay baa alla uu leeyahay adigoo markhaati ku ah ummaddaada maalinta qiyaamo inaad xaqii iyo risaaladii lagula soo diray aada soo gaarsiisay wa mubashiran dadkii u bishaaraynaya qofkii alle ateeca inuu janno gelaayo wa nadiiran dadkii u digaaya qofkii xumis sameeya inuu naar gelaayo marka waxaa lala soo diray rasuulka sala alla alay slm litu'minuu billaahi wa rasuulih inaad allaah iyo rasuul aada rumaysaan dadow wa tucasiruuhu aada maaragtay u gargaartaan ood u kaalmaysaan wa tuwaqiruuhu aada weynaysaan oo aada sharaftaan marka labadan damiir waxay u noqonaysaa rasuulka sal alla ly slama sida jumhuuru almufasiriin ay qabaan oo ibnu catiya uu sheegay wa tusabbixuuhu aada alle u dukataan bukratan wa asiila subaxdii iyo galabtiiba tani allay u noqonaysaa marka tasbiixda allay u noqonaysaa aayaddaas marka suuratulfatxi bay ahayd suurat alacraaf alla wuxuu ka hadlay kuwa rasuulka raaca aladiina yatabicuuna arasuula annabiya alummiya aladii yajiduunahu maktuuba cindahum fi altawraati waalinjiili yaamuruhum bilmacruufi wayanhaahum can almunkar wayuxilu lahum alطayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaa'is wayadacu canhum israhum walaglaal alatii kaanat calayhim faaladiina aamanuu bihi kuwa marka rasuulkaa rumeeya wacazaruuhu u gargaara wacasaruuhu weyneeya dadkana maaragtay ka ilaaliya wanasaruuhu una gargaaro cadowgii alle iyo cadowgii rasuulka sala allahu alay wasalama uga gargaara oo la jihaada cadowgaas watabacuu nuura aladii unsila macah raacana nuurkii lala soo dejiyey iyo waxyigii ulaa'ika hum almuflixuun kuwaasaa liibaanay yaa alla uu yidhi aayad kale alla wuxuu yidhi laa tajcaluu ducaa'a arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda u yeeridda rasuulka sala allahu alay wasalama dhexdiinna ha ka dhiginina sida qaarkiin qaarka kale ugu yeero oo aad tiraahdaan muxamed aad iska tiraahdaan muxamedow aad iska leedihiin muxamedow ay leeyihiin ee waxaad tidhaahdaan baa la leeyahay yaa nebiy allah yaa rasuula allah idinkoo isjilcinaaya oo mutawaadiciin ah oo hoos isu dhigaaya oo codkiinnina hoos u dhigaaya ibnu cabbaas waxaa laga wariyay isaga inuu yidhi habaarka rasuulka iyo inkaartiisa ha ka dhiginina sida maaragtay inkaartiinna oo kale sababtoo inkaarta rasuulka sal ly slam waxaa ka dambaysa belo weynoo soo degta qad yaclamu allaahu aladiina yatasallaluuna minkum liwaada tanna waa hadadaad marka in la ciqaabi doono dadka dhaqankaa xun ku dhaqma oo marka meel laysugu yimid oo tala maaragtay muslimkii ka dhexaysa laysugu imaanayo ee suuratu nuur aakhirkeedii baa lagu sheegay inaan la ogolayn idan la-aan in laga baxo fadhiyada rasuulka sala allahu alay wasalam ama khudbad la akhrinayo ha noqoto ama tala meel laysugu yimid ha noqotee marka alla waa og yahay yuu alla yidhi aladiina yatasallaluuna minkum ee masjidka ka baxaaya kuwiina masjidka ka baxaaya ama khudbaha la akhriya ama maarata wax kale laysugu yimaadee idan la-aan baxaaya iyagoo isqarinaaya liwaadan macnaha waxbay isku qarinayaan sababta waxay dhibsan jireen inay rasuulka sal ly slm masjidka la joogaan oo khudbada ay dhagaystaan yay dhibsan jireen waxaa kaloo lagu fasiray markii khandaqa maaragtay la qodaayay magaalada madiine khandaqa loo sameynayay iyo godka gaarada lasaga difaacayay yaa munaafiqiintu dee shaqadii baa dhibaysa moogtaha qalbigooda iimaan kuma jiree iyo rasuulka sal slam ka dhuuman jireen iyagoo isqarinaya markaasa alla wuxuu leeyahy falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih ha ka digtoonaadaan kuwa amarka alle ama amarka rasuulka sala allahu alay slam khilaafaya an tusiibahum fitnatun in belo ay adduunkan ku dhacdo aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab xanuun badani uu aakhiro ku dhaco ha iska ilaaliyaan ibnu jariir maka markuu ka ducaa'i bacdikum bacdan uu fasiraya mujaahid wuxuu ka soo naqliyey waxaa alla uu faray buu leeyahay in ay maaragtay rasuulka sal slm ugu yeeraan yaa rasuula allah iyagoo isjilcinaaya oo tawaaducaaya oo aanay dhihin yaa muxamed iyagoo maaragtay weji kaduudaaya riwaayo kalena waxaa ku jirta wuxuu faray inay maaragtay ugu yeeraan yaa rasuula allah fii liinin wa tawaaduc sidoo kale ibnu jariir sanad saxiixa wuxuu ku soo wariyey qataado uu ka wariyey wuxuu yidhi amarahum an yufahimuuhu wa yusharifuuhu wuxuu alla faray inay weyneeyaan oo ay sharfaan waxaa kaloo alla uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nnabiy mu'miniinow codadkiinna haddii aad hadashaan kor ha u qaadinina fowqa sawti nnabiy rasuulka sal sl markuu hadlo yacni dhawaqa rasuulka sal slm dhawaqiina ha ka kor marnina walaa tajharuu lahu bilqowli hadalkiina ha kor ha uu qaadinina haddii aad la koodaysaan ka jahri bacdikum libacd sida qaarkiin qaarka kale hadalka kor ugu qaado ee waa in intaa wax ka hoosaysa la isticmaalaa iyadoo la weyneynaayo rasuulkii sala alla alay slam an taxbata acmaalukum baqid laga baqaayo in camalkiinni uu buro wa antum laa tashcuruuna idinkoon dareensanayn marka waxaa la faray inay weyneeyaan rasuulka sala alla alay slam oo aanay codkoodii kor u qaadin marka ay la joogaan rasuulka sal lla ly slam oo aanay ugu yeerin sida qaarkood qaarka kale ugu yeero allana wuxuu yidhi ina aladiina yu'duuna allaha wa rasuulah lacanahum allahu fi ddunya waalaakhira kuwa alla iyo rasuul dhibaaya alla waa uu lacnaday oo naxariistiisuu ka fogeeyey adduunye iyo aakhiraba wa acadda lahum cadaaban muhiina wuxuuna u diyaariyey cadaab ihaaneeyo dulleeya ibnu cabbaas wuxuu yidhi waxaa laga wadaa kuwaas alla iyo rasuul dhibaaya waa kuwii yahuudda ahaa iyo kiristaankii nasaarada ahaa iyo mushrikiintii oo yuhuuddu maxay yidhaahdeen cusayr waa wiil alla uu dhala bay yidhaahdeen waxay kaloo yidhaahdeen gacanta alle way xiran tahay waxay kaloo yidhaahdeen alla waa faqiir kirishtaanku iyagu maxay yidhahdeen kuwa nasaarada ahi nebiyullaahi ciisa oo masiix ah waa wiil alla dhalay yidhaahdeen saddex ilaah buu kii saddexaad uu yahay yidhaahdeen mushrikiintuna maxay yidhaahdeen malaa'igtu waa gabdho alla uu dhalay bay yidhaahdeen asnaamtuna allay cibaadada la wadaagaan bay yidhaahdeen marka magacyadii alle iyo tilmaamihiis iyo ilxaad ku samaynaayeen taasaa culamada qaarkood ay yidhahdeen yu'duuna allah saasaa laga wadaa cikrima isagu wuxuu ku fasiray waa kuwa sawirada iyo sameeya buu yidhi yaa ka dulmi badan sida alla uu yidhi xadiis alqudsi yaa ka dulmi badan qof maaragtay u qasday inuu wax sawiro sidaan wax u sawiro oo kale macnaha khalqigeega oo kale falyakhluquu daratan aw liyakhluquu xabatan aw shaciiratan waxaas yaryarkaa bal haddii wax abuuri karaan ha abuuraan naf ha ku abuuraan macnaha marka masawirkuna isaguna arrinkiisu aada buu u weyn yahay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen yu'duuna allaha waxaa laga wadaa yu'duuna awliyaaa allah dadkii alla jeclaa allana uu jeclaa sokeeyo la jeceliya alla uu ka dhigtay kuwa dhiba sida xadiidkii kale ee ahaa maaragtay man caadaa lii weliyan faqad aadantuu bilxarbi alla uu yidhi qofkii weli anigu aan leeyahay la collaytama waxaan ogeysiiyey dagaal marka qofkaas waa qof marka alla dagaal ugu soo labistay adaha waxaa lagu fasiray sida baqawi uu leeyahay in amarkii alla la khilaafo oo macsidiisii lagu dhaco rasuulka marka dhibkiisu marka muxuu yahay la dhibaayo waxay ku fasireen culummadu yani ibnu cabbaas oo kale wuxuu ku fasiray in rasuulka sal lla ly slam wejigii laga daqray oo laga dhaawacay oo dhoolkiisii la jebiyey dagaalkii uxud waxaa kaloo lagu fasiray dhibkaas ay rasuulka dhibeen sal alla alay slam inay yidhaahdeen waa gabyaa waxyigii bay u diidan yihin moogtay nebinimadii inay qiraan bay diidan yihiin waa gabyaa bay yidhaahdeen waa saaxir bay yidhaahdeen waa dadka wax sixra oo faalalowga ah waxay yidhaahdeen dad baa waxbaray yidhaahdeen waxyigii inkirsan yihin moogta waxay yidhaahdeen waa waalanyah intaasuba kulli waa dhib la dhibaayo rasuulkii sala alla alay slam aayadda ka dambaysana waxay ka hadashay kuwa dhibaaya mu'miniinta iyo mu'minaadka inay dembi weyn ku dhaceen rasuulkuna sala allahu alay slam wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhim min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin axadkiin iimaankii waajibka ahaa lama yimaado ilaa aan ka ahaado anugu mid laga kalgacayl badan yahay isaga agtiisa kii dhalay isagoo aabbihiis ahaa iyo ilmihii uu dhalay isagu iyo dadka oo dhanba waa inuu aniga iga jeclaadaa oo aniga jacaylkaiga hormariyaa xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey anas ibni maalik baa laga wariyey wuxuu kaloo rasuulka sal slm yidhi isla xadiid anas ibni maalik laga wariyo bukhari muslim ay wariyeen halaathun man kunna fiihi wajada xalaawata aliimaani saddex qofkii laga helo iimaankii macaankiisii buu helaa an yakuuna allahu wa rasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahumaa in allah iyo rasuulkiis ay ahaadaan kuwa laga kalgacayl badan yahay isaga agtiisa wixii ka soo haray waa inuu hormariyaa jacaylka alle iyo rasuul an yuxiba almar'a inuu qofkii jeclaado laa yuxibuhu una jeclaan maayo ilaa lilaahi allah dartiis moogiye oo adduunye uu ka raba iyo waxaas dana gaara iyo u jeclaan maayo tan saddexaad waa maxay wa an yakraha inuu kahdo oo uu maaragta aad u dhibsado an yacuuda fi lkufri gaalnimadii uu ka soo tegay inuu ku noqdo kamaa yakrahu sida uu u dhibsanaayo an yuqdafa fi nnaari in naar lagu tuuro saddexdaa qofkii laga helo macaankii iimaanka ayuu helaa waxaana ugu horraysa in alle iyo rasuulkiis jacaylkooda uu ka hormariyo wixii kaloo dhan jacaylkooda marka jacaylkaas waa inuu noqdaa jacayl ku dhisan raacitaan iyo kudayasho iyadoo weynaynuna ay la jirto weynayntuna ma aha sidaad doonto ma aha iyo sidaad iska jeceshahay rasuulku sal ll ly slam in lagu xadgudbo waa uu diiday oo tilmaan aanu lahayn la siiyo qaar baa waxay yidhaahdeen waxaad doonto ku ammaan rasuulka sal alla ly slam bes sida kirishitaankii oo kale hadhihin waa wiil ilaah iyo wax noocaas oo kalea taasina waa baatil xaq ma aha rasuulku sal alla ly slam waa diiday in lagu talax tago ammaantiisa laa tutruunii kama atrat inasaara ibna maryam wa inamaa ana cabdun faquuluu cabdullahi wa rasuulu anugu addoon baan ahay addoonkii alleh rasuulkiis dhaha marka in tilmaamihii alle la siiya rasuulka sal slam oo la yidhaahdo wax walbuu og yahay oo aakhire iyo adduunyaba cilmigeedu og yahay qudradii alle iyo awooddii alle oo kale ayuu leeyahy wax walbuu bixin karaa xataa markuu dhintay waxaas waa shirki iyo gaalnimo maaha islaamnimo maaha marka weynayntu waa inay weynayn ku dhisan sharciga ay noqotaa wixii lagu ogol yahay oo rasuulku sal lla ly slam uu jideeyey in lagu weyneeyo yaad ku weynaynaysaa ma ogiyi wixii kugu soo dhacay oo maskaxdaada ku soo dhaca ku weynayn maysid oo waxaa imaanaysa haddaad sidaa yeesho inaad maarata diinkiiba aad ka baxdo marka bidcooyinku waxaba yaraatee faa'iida ma laha sida hadda mawlidka dadku ay sameeyaan oo kale oo aan maalin dhoweed aan ka hadlaynay oon asal ku lahayn kitaabkiiyo sunnada oo saxaabadii rasuulka sal ly slam aanay samaynin marka weynayntii rasuulka sal ly slam maxaa ka soo horjeeda waxaa ka soo horjeeda caydii iyo xaqiraaddii xukunkeedana haddii la yidhaahdo waa maaragtay muxaadarada ku xigta yaan uga hadlaynaa wabillahi towfiiq intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online